إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa saddex iyo labaatanka bisha dulxaj sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijiriga ku soo dhowaada warka madaxdiisii sarkaal ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa ku nafwaayey weerar qarax loo adeegsaday oo lagula beegsaday magaalada muqdisho ganacsado soomaali ah ayaa lagu dilay gudaha dalka koonfur afrika ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay weeraray askarta shisheeye ee haysta jana leh iyo kuwa dowladda federaalka ah ee ku wehelinaya halkaasi dab xooggan oo geystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay deegaan ka tirsan gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya ee uu ka taliyo maamulka somalilan dadka ku dhaqan magaalada garoowe ayaa ka warbixiya falal ammaan xumo ah oo ka taagan gudaha magaaladaasi dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa lagu eedeeyey inay askar ka dhigtaan dembiilayaasha bulshada dhexdeeda tuka cambaar leh ka noqday taasuna keento in shacabku dhibaateeyaan dowladda ruushka ayaa shaaca ka qaaday inay heshay talaal lagu daweeyo cudurka koronafirus daraasad ay soo saareen koox dhakhaatiir ah ayaa waxa ay soo bandhigaysaa faa'iidada uu leeyahay bocorka gaduudan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalin khamiis ah saddex iyo tobanka bisha sideedaad sannadda labada kun iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran sarkaal ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa ku nafwaayey weerar qarax loo adeegsaday oo lagula beegsaday magaalada muqdisho qarax xoogan ayaa xalay fiidkii ka dhacay degmada waaberi ee magaalada muqdisho kaas oo lala eegtay gaari uu la socday sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka war ka soo baxay shabaabulmujaahidiin ayaa si kooban looga hadlay qaraxaasi waxaana mujaahidiintu ay yidhaahdeen mujaahidiinta ayaa qarax ka dhacay degmada waaberi ku dilay sarkaal ka tirsanaa sirdoonka dowladda laba askari oo ilaalo u ahaana waa ay ku dhaawacmeen sarkaalkan waxaa darajadiisa lagu sheegay gaashaanlo sare waxaana magaciisa lagu soo gaabiyey nuur goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa soo gaaray ciidamo iyo saraakiil ka tirsan nabad sugidda dowladda federaalka waxaana ay halkaa ka qaadeen meydka sarkaalka magaalada muqdisho waxaa si joogto ah kaga dhaca weerarada ay geysanayaan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin dhan kale dagaal ayaa xalay ka dhacay degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin xalay fiidkii waxa ay weerar ku ekeeyeen fariisimaha shisheeyaha iyo kuwa dowladda ku leeyihiin degmada janaale howanka rasaasta ayaa aad loo maqlayay lama oga khasaaraha dagaalka uu geystay marar badanna xarakada shabaabulmujaahidiin ciidamadooda waxa ay ku noqnoqdeen gudaha janaale oo ay ku go'doonsan yihiin shisheeyaha iyo la jirayaashiisa ganacsado soomaali ah ayaa lagu dilay gudaha dalka koonfur afrika sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdisamed ganacsadan soomaaliyeed ayaa ka mid ahaa muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sugan waddanka koonfur afrika kuwaasoo ganacsi u raadsadaya waddankaas ninkan oo lagu magacaabo nuuruddiin ayaa waxaa dilkiisa ka dambeeyey kooxo burcad koonfur afrikaan ah waxaana uu dilkiisa ka dhacay gobolka eastin cabe kooxdii ka dambeysay dilka ayaana la sheegay inay goobta ka baxsadeen qof soomaali ah oo ku sugan waddanka koonfur afrika ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in nuuruddiin xilliga la dilayo uu waday gaari uu ku iibin jiray rootiga waxaana ay doonayeen inay ka dhacaan gaarigii uu watay rasaas ay ku fureen ayaa la sheegay in nuuruddiin uu u geeriyooday qaar ka mid ah soomaalida kula sugan gobolkaas ayaa waxaa la sheegay in meydkiisa ay qaadeen waddanka koonfur afrika waxaa muddooyinkii dambe aada ugu soo badanayay dilalka loo geysanayo muwaadiniinta soomaaliyeed ee ganacsiga u raadsaday waddankaas waxaana sanadkan labada kun iyo labaatanka ay dileen tiro aada u badan dab xooggan oo geystay khasaare hantiyeed ayaa ka kacay deegaan ka tirsan gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya ee uu ka taliyo maamulka somalilan waa kan abuubakar ibraahim faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dab xooggan oo geysay khasaare hantiyadeed islamarkaana gelinkii dambe ee maalintii shalay ka kacay guri ku yaala tuulo saddex iyo toban kilomitir u jirta magaalada kalabeer ee ka tirsan gobolka gabilaya uu ka taliyo maamulka somalilan tuulada uu dabka ka kacay ayaa waxaa lagu magacaabaa ilmadado taasoo hoos tagta magaalada kalabeyr iyadoona dabku uu geystay khasaare hantiyadeed inta haatan la xaqiijiyey waxaa dabka ku basbilay saddex qol oo ka mid ahaa guriga uu dabka ka kacay islamarkaana ay ku sugnaayeen carruur da'yar ah laakiin alle ayaa ka badbaadiyey carruurta waxaana gurmad u soo sameeyey dadka deegaanka mas-uulka ugu magacaaban tuulada ilmadadow maamulka somalilan ayaa ugu horeyn ka warbixinaya siday wax u dhaceen waxay dabku ka dhashay waxaa gubay carruur baa joogtay meesha oo dabadeetana kuwa yaryar ah carruur yaryar ayaa guriga lagaga tegi dabadeetana labada guri mid ka mida bay dabka sureen kii labaadna sidaasu dabkii ku qabsaday lama aas baa lagu maqnaayo labadii qoys halkaasay kaga soo yaaceen aqalkii iyo dadkii kale gurmadka ahaa ee aaska ka soo cayaacay halkaasay ku soo gaadheen aqalkii oo ololayoon aniguna soo raacay xilligaa dab baa qabsaday gurigaa la yii dabku halkaasuu ka dhashay marka ciyaalkaa yaryar baa yaa sababtii lahaa inay qori daba kan cuntada lagu dhex karsay saaka ay dabka ka bilaabeen waxaa khasaare ka dhashay wixii ay cunayeen iyo wixii ay huwanayeen iyo wixii ay goglanayeen iyo wixii ay xidhanayeen sufurkamaa naa saarin iyo wixii la gelaya gurigii ahaa dushii sare shay ka hadhay ma jiro xabad muqaacada lagalama bixin guriga labada dadkii laakiin way fayowiin wixii faraha ka gugubtay dabka markii la baktinayo mooyaane waa kii saddexaad imika si aan joognay laba saacadood bacdigeed buu guri kala dab qabsaday sababta aanan aanu lahayn ka ayagana dababkanan hor joogna aan ahayna gaarkiisa u qabsaday sidoo kale waxa uu sheegay in maamulka uu ka tirsan yahay aysan wax gurmad ah u soo samayn dadka shacabka ah ee uu ka gubtay guriga islamarkaana aanay u soo dirin gaadiidka dabdemiska ma hayno wax dabdemiska aniga xafiiska xabashada lagu yaallaa waan sheegaa goor walba xabashada xafiiska hadda laygu sheegaa daaka waan garaacay dabadeeta koob iyo tobankii dabka xilliguu bilaabmay koob iyo toban koob iyo tobankii buu dabku bilaabmay weli xilligaa cid maahayo dabadeetana waxaan ku uhi waar jalwa kamaanay ku jirin miyiga in la baktiyo haddii dabka dhasho xafiiska dabdemisku way noogu jirtaa laakiin dabdemisku uu naga xun yahay bay yidhaahdeen iyagu xafiiska dabdemisku way joogtaa annagana booyaddaaba nagu fillaydba labana in siiroo saacad iyo badh baan garaacayay madaxdii unbaade telefoonkan ma joogaan meesha maamulkii aynamada telefoonka dul jooga way ka qabanayeen oo marnaba may qaban lahayn laakiin waxaa lagu qancinayaa ina imiga ay booyadii soo bixi doonto war kalena u tago dib unbaa huraysa la yidhi unbaa huraysa lana leeyahay buuro bailmada dacib kale warkaaga soo bixisaan aniga ahayd baan anigu ugu jawaabay siday waxaayeen baan u sheegay guriga saddexaadna waan u yeedhi in dabka la soo gaadhi lahaa hadday xilligii iman lahaayeen gurigaa saddexaadna imiga dabku qabsaday goor dhawey dabkan ka kacay deegaanka ilmadado ee hoostaga magaalada kalabeer ee uu ka taliyo maamulka somalilan ayaanan geysan khasaaro dhimasho ah marka laga soo tago in gebi ahaanba ay basbeeleen saddex qol oo ka mid ahaa dhismaha uu dabka ka kacay dadka ku dhaqan magaalada garowe ayaa ka warbixiyay falal ammaan xumo ah oo ka taagan gudaha magaaladaasi warkan waxaa diyaariyey maxamed ciise bulshada ku dhaqan magaalada garoobe ee uu ka aramiya maamulka puntland ayaa ka cabanaya amni daro iyo burcad ka jabsanaysa xarumahooda ganacsi dadkan ayaa sheegay in ay la kulmaan dhac waxayna sheegeen in teleefoonadooda xoog loogu qaato dukaanadana loo dhaco waxaa la ii soo dhacay siddeed saac oo maalinimo baa la ii soo dhacay markaan meesha xiray baa la ii soo dhacay meeshaasaa la iiga soo dhacay alaabtiidaan ku shaqaysanayana waa la gurto goortaan masaajidka aaday ayaa la ii soo dhacay oon meeshii xirtay alaabteeda halkaasaa looga soo dhacay waana waana la gurtay wuxuu ka koobnaa qalabka elektriga oo lagu shaqeeyo sida moolooyinka leesooyinka taraabulayaasha may cidii igu soo wargelisa ma jiro goortaan soo tukaday baan meeshii furay waxaan arkay alaabtii saa u jajaban iyo alaabtii saa aysan halkaas banaa tuugii ka dhacay kuwa waa la wajoodiyey oo qufulad ku xiran kuwa waa la jabiyey kuwa kuwa waa la jabiyey oo qufulad ku xiran inaanu aanu amni weyno oo lix saac alaabtaeeda la gurto oo canshuurtiinaanu bixinno maxamed cismaan yuusuf baa laydhaha walaalle waxaan nahay shacabkii puntland u dhalatay oo ku soo barbaadhay garowe aad buu fara uga sii baxayaa muxuu ahaa iyagoo shacabkii puntland waxa daryeelaya iyo waxa muxuu ahaa dadka muxuaa taakuleelaya aan la heleen dowladdii oo shacabkii muxuu ahaa isla weyne iyo muxuaa dowladdii wax taageera aan laga helin oo shacabkii khadka laga saaray amni darro iyo iyo iyo ganacsigiiyo muxuu ahaa meel xun maraya oo doolarkii amoodiisi inaan u dhalannay annagu sidaa dalka maraykanka u dhalannay
tusaale ahaan annagu haddaan nahay ganacsato habeenkii oo kale waxaa jira dhalinyaro yaryara oo ama dadka wax iibsanaya khashkhashaada inta badan maaragtay jideedka waaweyn hadda usoo baxay xataa inay telefoonada ku qaadaan qofkii wax ka dafaan maxay ahayto gabdhahoo kale aada u handada yacni habeen walba waa dhacdo aan aragno oo inta badan aan ahayn xataa reer ana wax dhifa aan ahayne inta badan habeen walba aan aragno taas horta waa caqabad oo xataa dadkii ama wax gadan lahaa ama maaragtay suuqa usoo bixi lahaa inta badan inay baqaan garowbe iyo dhammaan meelaha uu ka arrimiyo maamulka puntland ayaa amniga faraha kasii baxaya iyadoo ay ku soo bateen tuugada iyo burcadda waxaana intaa dheer in haweenka ay la kulmaan kufsi iyo dil inta badan maamulada shisheeyaha ku daaban ayaa waxaa ka dhaca falal amni daro ah oo ay geystaan ciidamadooda sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac dowladda federaalk iyo dowladda goboleedyada ayaa lagu eedeeyey in ay askar ka dhigtaan dambiilayaasha bulshada dhexdeeda tuka cambaar leh ka noqday taasuna ay keento in ay shacabka dhibaateeyaan nabadoon xasan axmed nuuc quuri oo ka mid a neergaradka gobolka mudug ayaa asigoo u warramayay idaacadan islaamiga ah alfurqaan waxa uu sheegay in shaqada guud ee ciidan uu qabtay ay kala tahay in uu cadowga shisheeyaha ah dalka ka difaaco iyo in uu ka shaqeeyo nabadgelyada gudaha dalka laakiinse ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyadu ay taa cagsigeeda yihiin oo ay la shaqaynayaan shisheeyaha soo duulay geesta kalena ayagu ayba yihiin cadowga gudaha sida uu tilmaamay ciidan waxaa lagu yaqaan laba u qaybsamaa dalka gudihiisa mid baa difaaca oo shoob baraha nabadgelyo xumada tuugada dhaca kufsiga la dirira midna khaarijul waddan uu difaaco xuduuduhii joogaa oo cadowga bannaankaagu joogaa kuwaani marka cadowgii bannaanka joogi jiray ayagaa dalkii soo gelishay oo maanta soomaaliya waxaa la dhihi karaa cadowgeeda koowaad diiniyan waa dunuwiyan deeris ahaan iyo xuduud ahaan diin iyo adduunyo iyo xuduud ahaanba waxaa noogu horreeya cadowgeena etoobiya ka soo wada inay madaxtooye keeneen waxaa la dhihi karaa arrinta dibad dibiddii sidaas waayo cadowgii dibadda ahaa ma difaacayaan cadowgii gudaha ahaana ayagaaba eba laftoodaa ah dadkii bay dhacayaan gabdhihii bay kufsanayaan hantidiiba inta ka dhacaanay qaad ku gadanayaan waxaad maqlaysa haddii daliil ahaan laguu saaro laba kun in lagu dilay ninka laba kun oo shilin nin ku dilay wax ka cadowsan oo gudaha jooga anugu ma garanayo asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in meelaha ciidamadu ay soo degaan dadka caqliga u saaxiibka ahi ay ka guuraan amaba ay ka qaxaan si waxyeeladooda ay uga badbaadaan marka annaga kuwa kan halkan jooga ee galmudug waxay noo qabtaan iska daaye waa dhibaato koonka dushiisa saaran oo meeshay degaan dadka waxgarata dadka caqliga leh looga qaxo haddeer ayaan dhoweed meel cabaar noo jirto ilaa soddon kilomitir ay soo degeen deegaankii waa laga barakacay sidii in col soo degay sababtaa ay tahay gabar daymaayaan neef aryoo meel maraya daymaayaan xabadda waa iska ridayaan dadka baabuurta waa dardarsiinayaan cadow marka ka daran oo hadda gudaha joogaba anigu moog inay marka wax noo qabtaan iskaba dhaafee dhibaato koonka saaran oo ciidda lagu cusleeyey oo ummaddan daba joogta oo masiiba oo hooleeya oon ka harayn waayo haddaba maxaa keenaya in ciidamadu ay noqdaan kuwa shisheeyaha u daacada islamarkaasina noqda islamarkaasina halkii ay burcadda la dirir lahaayeen ayagu ay noqdaan kuwa dadka furta amaba dhaca nabadoon quure ayaa sheegaya in madaxda dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyadu marka horeba ay xushaan dembiilayaasha tuka cambaarle ka dhex noqday bulshadii ay la noolaayeen waa la koontarooli jiray caafimaadkiisa akhlaaqdiisa tartanaa loo geli jiray waa la kala dooran jiray hadeer waxaa lagu doortaa isheriga yaa reer hebel u dhib badan kee ugu tuugsan kee ugu diinla kee ugu saqanjaansan kee dadka dila qofba qofku ka xumaayo horta ciidanka marka koowaad laga dhigay oo dadkaani waayo nimanka madaxda sheeganayaay nimanka waxay rabaan inay ku qarataan qofku hadduu qof xisaabtamaya yahay oo ehel dhowraya oo dad leh oo waalid soo dirsaday dadkii soo dirsaday wuxuu kula noqduu doonayaa laakiin nin nin soo dilay kaliya mid habeeyartii dilay mid adeerkii soo dilay mid walaalkii dilay mid qaraabo toban qofooda soo dilay qof kasta oo qariban oo qabiixa oo bulshadii uu ka dhashay la noolaa waayaa ciidan loo qortay si ay ayagu magacahaan ugu miro goostaan waxna uusan u weydiin haddii marka qof wanaagsan la qoro qof wanaagsan wax wanaagsan buu rabaa wuxuu rabaa inuu wax difaaco mabda inuu yeeshuu rabaa kani marka mabda male kii keenay waxba wax weydiin maayo hortiisaasuu u socdaa wuxuu arka waa dhacayaa meelaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ka taliyeen bulshada ku dhaqanaya waxay dareemayaan dhibaatooyin kala duwan waxayna la kulmaan dhac iyo dil iyo xabsigelin ay kala kulmaan ciidamada kala duwan ee deegaanadaasi ku sugan waad mahadsantaha cabdulaahi goordhow waxaa nagu soo maqan daraasad ay soo saareen koox dhakhaatiir ah oo soo bandhigaysa faa'iidada uu leeyahay bocorka laakiin iminka dowladda ruushka ayaa shaaca ka qaaday inay heshay talaal lagu daweeyo cudurka corona madaxweynaha dhigyacabka ah ee dalka ruushka valadimir putin ayaa caalamka ku kadiyey warka la xiriira in dalkiisa uu helay talaal lagula tacaali karo cudurka coronavirus ee caalamka ka jira islamarkaana nolosha dhaafiya boqolaal kun oo ruux putin ayaa shir jaraa'id oo u qabtay waxa uu ku sheegay in gabar uu isagu dhalay ay heshay dawo talaal ah oo lagula tacaali karo coronavirus islamarkaana markii dambe uu u gudbiyey wasiirka caafimaadka ee dowladda ruushka waxa uu intaa ku daray putin in tijaabooyin lagu sameeyey talaalka ay dhammaantooda guulaysteen lana ogaaday inuu leeyahay awood difaac oo qofka ka saacidi karta fayruska coronavirus sida uu hadalka u dhigay wasiirka caafimaadka ee dowladda ruushka oo dhankiisa hadlay waxa uu sheegay in tijaabooyinka talaalka ay soo dhammaadeen bisha sebteembarna la bilaabi doono in si toos ah loo soo saaro talaalka si adduunka oo idil loo gaarsiiyo inkastoo dhakhaatiirta caalamka ay shaki badan ka muujinayaan sheegashada dowladda ruushka gaar ahaan madaxweynaha waddankaasi valadimir putin haddana dadka ruushka waxa ay arrinkan ku tilmaameen horumar weyn oo uu gaaray dalkooda donald trump oo u muuqda mid ka carooday hadalka madaxweynaha ruushka ayaa isagana waxa uu dhankiisa shaaca ka qaaday inuu galay heshiisyo badan oo caalami ah si dowladdiisu u hesho talaal rasmi ah oo lagula tacaali karo cudurka coronavirus ducaadda muslimiinta ayaa fayruska corona virus ku tilmaamay inuu yahay askari yar oo ka mid ah ciidamada allah bannaankana soo dhigay taagdarida guud ahaan basharka gaar ahaan ummadaha aan muslimiinta ahayn oo sheegan jiray inay leeyihiin awood xaddhaaf ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan markaana kusoo dhawaada daraasad ay soo saareen koox dhakhaatiir ah oo soo bandhigaysa faa'iidada uu leeyahay bocorka gaduudan maxamed cali ayaa soo jeedinaya bocorka waa geed ay soomaalidu taqaano waxaanu badanaa ku darsanaa suugada dad dhifan cabitaan ahaan ayay u isticmaalaan laakiin midhaha bocorka waxay xambaarsan yihiin faa'iidooyin badan waxaana laga sameeyaa saliid loo adeegsado nafaqo iyo caafimaad ahaan intaba saliiddaas waxaa loo yaqaanaa bamkin seed oil waxaana laga helaa dukaamada waddamo qaarkood waxaan halkan ku soo koobaynaa siddeed faa'iido oo cilmi baaris ahaan la xaqiijiyey maaddada magnesiyamta iyo wadnaha midhaha bocorka waxaa ka buuxa macdanta magnesiyam loo yaqaano macdantan oo ka qayb qaadata tamarta jidhka shaqada wadnaha caafimaadka ilkaha iyo lafaha dabacsanaanta xididaha iyo dheefshiidka waxay aad muhiim ugu tahay garaaca iyo shaqada murqaha wadnaha maaddada zinki iyo difaaca jidhka midhaha waxaa ka buuxo maaddada zinki waxay jidhka muhiim ugu tahay dhowr waxyaabood sida ka qayb qaadashada xoojinta difaaca jidhka korriimada unugyada jidhka hurdada dhadhanka carfinta caafimaadka maqaarka xakamaynta sokorta jidhka iyo caafimaadka jinsiga ee ragga dadka ay maadadan ku yar tahay waxaa lagu arkaa hergab soo noqnoqdo caajis badan niyadjab findoob miisaan yari iyo ku liidashada waxbarashada iyo xifdinta waxay door weyn ka ciyaartaa sare u qaadista difaaca jidhka carruurta iyo dadka waaweynba omega mainistari iyo macaanka waa dufan caafimaadka u roon waxaana midhahan lagu tiriyaa meelaha ugu badan ee laga helo dufankan waxay isku beddeshaa maado loo yaqaano alfalinolinik akdi oo muhiim u ah ka hortagga macaanka ama nuqsaanta hormoonka insuliinka caafimaadka ragga midhaha bocorka sidaan horay u soo sheegnay waxaa ka buuxa maaddada zinki tan oo muhiim u ah shaqada qanjirka ragga ee borostaatada waxaa lagu daaweeyaa bararka qanjirka borostaatada haweenka dhalmadayska ah midhaha bocorka waxaa ku jira maaddo dabiici ah oo loo yaqaano fytorestogens cilmi baaris lagu sameeyey waxaa la arkay inay kordhiso kolestaroolka fiican ee h d l waxayna hoos u dhigtaa dhiikarka madax xanuunka kalagoosi xanuunka iyo hurka la dareemo xilliga dhalmadayska sunsaarista iyo beerka midhaha bocorka waxaa ku jira macdan sunta ka saarta jidhka taasoo caawisa shaqada beerka maadada taraybtufaan iyo hurdada midhaha waxaa ku jira macdanta taraybtufaan tan oo laga sameeyo hormoonka hurdada kontaroola waxay saliiddan muhiim u tahay dadka ka sheegta hurdo la'aanta qarowga daalka hurdada ka dambeeyo iyo dadka madax xanuunka la soo tooso lafa xanuunka iyo roomatiisamka saliidda midhaha bocorka waxay cilmi baaristu aragtay inay isku awood yihiin xagga waxtarka daawada loo yaqaano indomithasin oo loo qaato xanuun baabi'iyaha lafa xanuunka weliba iyadoo waxyeello aan lahayn sidee loo isticmaalaa saliidda cunnada ayaa lagu darsan karaa korka waa la marsan karaa haddii midhaha toos loo isticmaalayo waa in biyo lala dhigaa muddo nus saac ah kadib waxaad ku qallajinaysaa foornada ama waad duban kartaa adigoo aan gubin heerka waa inaadan dhaafsiin toddobaatan iyo shan digrii warkiina dhegaystayaal saaka waa naga inta